maxkamadda sare ee magaalada london waxaa ka socota dacwad u dhaxaysa dowladda jabuuti iyo ganacsadaha maalqabeenka cabdiraxmaan buure oo dowladda jabuuti ay ka eedeysay inuu ku lug lahaa musuq maasuq baahsan intii u dhexaysay sanadihii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo sideetankii ilaa labadii kun iyo sideedii haddaba ridwaan xaaji cabdiweli ayaa la kulmay mark harley oo ah garyaqaan ka tirsan gibson dan oo dowladda jabuuti ay u matelaya maxkamadda sare waxaana ugu horreynta weydiiyey eedaha ugu waaweyn ee ay dowladda jabuuti ku haysato ganacsada cabdiraxmaan boore waraysigan waxaa qaaday ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya axmed cali sheikh magaalatan london dacwad ayaa ka furan dowladda jabuuti oo idinka aad matalaysaan iyo cabdiraxmaan boore u socota waana mid la xiriirta arrimo musuq maasuq ah ugu horreyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo waa maxay eedeymaha ugu waaweyn ee cabdiraxmaan boore aad ku haysataan
waxaa jira saddex eedood oo ugu weyn eedaha loo haysto oo ay dowladdu ku haysato waa tan koowaade xiriirka uula lahaa shirkadda horizon terminal oil oo ah shirkadda leh dekadda ay yaalaan haamaha lagu keediyo shidaalka iyadoo dowladdu ay leedahay qaybta uu sheeganayo boore ee uu ku leeyahay shirkaddaas inay tahay maalgelin dowladdu ay leedahay oo shirkaddaasi uu ku darsaday isagoo aan dowladda la socodsiin soddon boqolkiiba ee uu sheeganayo waa dhul dowladdu ay siisay shirkadda tan kale waa shirkadda uu sida gaarka u leeyahay ee lagu magacaabo sobrem oo uu siiyey qandaraaska dhismaha waddooyinka iyo mashaariicda dhammaan sida waddooyinka haamaha iyo dhismaha mana jirin tartan furan iyo soo bandhigid ku saabsan howsha shirkaddiisa mana jirin cid dusha kala socotay tan saddexaad waa xiriirka uula leeyahay shirkadda d b ee dhismaha dekeda dooraale ee kontaynarada lagu dejiyo dowladdu waxa ay ku doodaysaa inuu laaluush ka qaatay shirkadda d b wall isagoo taana akoonkiisa ku shubtay wuxuuna shirkadda d b wall kula heshiiyey shan boqolkiiba macaashka dekedda isla markaana waxa ay ahayd inuu dowladda wakiil uga noqdo oo uu heshiiska ku matalo dowladda taana natiijadii ka soo baxday waxa ay ahayd in heshiiskaasi aysan dowladda dan ugu jirin iyadoo laaluushka uu qaatana ay keentay inuu u janjeersado dhinaca shirkadda d b wall ee uu ka eexdo dowladda imise weeyaan lacagaha aad aaminsan tihiin in cabdiraxmaan uu isdaba mariyey ama uu musuq maasuq ku helay xilligii uu mashruuca lagu dhisayo dekedda horizonka ee shidaalka ee dalkaasi jabuuti uu ku lugta lahaa The full value of the claim is for over $100 million. A large portion of that is the current value of his 30%.
Sheegashada qiimaheeda buuxa waa boqol milyan oo dollar. Qayb weyn oo ka mid ah lacagtaana waa saamiga ama qaybta uu ku leeyahay dekada transitka oo ah soddon boqolkiiba. waxaa kaloo jira lacag kaasha oo uu helay intii heshiiska uu waday faa'iidada uu ka helay dhismaha dekedda iyo waddooyinka intii ay socotay qandaraaska dekeddaas iyo waxyeeladii dowladda ka soo gaartay heshiiskan oo ka eexday dowladda qiimaha guud ahaan dacwaddan waxaa lagu gudageli doonaa wejiga labaad ee dacwadda oo sanadka dambe u dhici doonta hadda waxaanu isku haystaa waa yaa saxan yaa qaldan marka faahfaahinta oo sugan dacwadda dambe ayay u dhacaysaa boqolkiiba soddonka uu cabdiraxmaan marka ku doodayay inay tahay isaga lacag uu leeyahay oo sheerkiisa ah imise ayay noqonaysaa haddii lacag ahaan loo bedelo
qiimaha waxay u dhexaysaa konton ilaa toddobaatan milyan oo dollar cabdiraxmaan boore waxa uu ku doodayaa in arrimo siyaasadeed ay waxaana ku lug leeyihiin taas ma aaminsan tahay adiga
waxaan aaminsanahay taasi inay tahay waxa uu sheeganayo waxaanse u arkaa in dowladdu ay xaq u leedahay inay ku dacwayso masar boore marka la eego waxa uu ku sameeyey heshiisyadan iyo sida uu u maamulay cabdiraxmaan boore waxyaabaha uu sheegayo markaan eego dacwaddan dhegaysanaya waxaa ka mid ah inuu qayb weyn ka qaatay horumarka dhinaca ganacsiga dalkaasi waxyaabo fara badan oo dhismayaal ahna uu ku lug lahaa oo ay ka mid tahay qaybta horizonka loo yaqaano ee kaydka shidaalka arrimahaas ma jiraan miyaad leedahay
master boore waxa uu gacan ka geystay fulinta heshiiskan iyo gaaristiisii ee jabuuti taasoo aanan xaq u siinaynin inuu macaashka waddankiisa ka dhigto faa'iido shaksi ah ilaa goorma ayaa la filayaa inay socoto dacwadda iyo maxkamadda u dhexaysa jabuuti iyo cabdiraxmaan boore
waxay dacwaddu socon doontaa ilaa iyo waxyar un ka hor inta aan la gaarin ciidda krismaska oo ah afar iyo labaatanka disembar waxay ahaayeen ridwaan xaaji cabdiweli iyo axmed cali sheekh oo inoo soo koobayey waraysigii uu ridwaan la yeeshay qareenka ay dowladda jabuuti u xil saartay dacwadda ka dhanka ah ganacsada ee cabdiraxmaan buure oo ka socota magaalada london